annaga laamiga waa ku soo dhowaannay dantaana nugu qasabtay waayo meel aan degno oo dawladda ay noo samaysay ma jirto waa ganacsato ku shaqaysata gaadiidka yaryar islamarkaana ku iibiya badeecadaha qaar waddooyinka ku yaala galkacyo waxa ay cabasho ka muujinayaan barakicin uu ku hayo maamulkala baxay puntland waxa ay tilmaameen in duruufaha haysta ay ku kaliftay in waddooyinka ay ku iibiyaan agabyada ay sidaan sidaasi oo ay tahayna canshuur laga qaado taas beddelkeedana aan loo samayn goobo ay ku ganacsadaan looguna beddelay in laga eriyo meelihii ay ganacsiga ku haysteen haddaba waa kuwan qaar ka mida oo ka warramaya dhibaatada haysata annagu cabashada aan qabnaa waxay tahay annaga oo laamigii iyo hareerkii naloo diiday in nala geeyo meel waxa weeyaan wax ku ganacsanno oo aynu ku gadanno annagu waxa weeye dawladdu aad bay noo cayrisaa waxyaalo badan dhibaatooyin badan baan qabnaa laakiin waxaan doonaynaa in dawladdu meelna geyso waxaa kalifay duruuf iyo dan danyarow baan nahay agoon baan leenahay rajooyin baan leenahay wax kastaan leenahay maadaama oo dantii guriga naga soo saartay oon duruufaysannahay oonaan wax kale awoodin oonaan meel kale awoodin aan degno oona naloo awoodin inaan meel aan istaagno oo laamigii naloo diiday waxay kaloo tilmaameen inay ka maareeyaan nolosha asaasiga ah iyo waxbarashada ubadkooda
ma aanaan istaagnayn qof gurigi ama waddada baabuurku marayo dan iyo duruuf baa nagu kaliftay waxaan nahay dadka danyarta ah ilmaha ku karsada annagu gaar ahaan gaari gacanleyda dawladdu nama siiso biyo firii ah nama siiso nal firii ah nama siiso waxbarasho firii ah nama siiso dawo firii ah ganacsi kama rabno lacagaan dhiganna kama rabno nafta ayaan kula cararnaa waxaannu ka raadinaa ilmaha dugsigooda iskuulkooda maxaan ku dhahay korsaartooda raashinkooda biyahooda korontadooda intaba gaarigacankaa yar baannu ka raadinaa maamulka ka arrimiya gaalkacyo ayaa waxa uu horay bulshadan uga soo barakiciyey goobo badan oo ay ku ganacsanayeen si kastaba ha ahaatee goobaha ay maamulaan dowladda federaalk iyo maamulada kale ee ku daaban shisheeyaha ayaa waxaa dhaqan ka ah dhibaataynta bulshada